barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha noofembar waa koob iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan bukhaari iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada hoggaanka ururada jaamacadaha oo ka mid ah meelaha dhallinyaradu ay ugu tababartaan hoggaaminta iyo saaxadda siyaasadda waxaa ka mid ah ballanqaadyada aan qaaday maalintan xilka qabanayay inaan kordhin doono heerka horumarka aqooneed ee ka jira gobolka sool waxaa ka mid ah inaan isku xidhi doono jaamacadda nugaal iyo ardayda sekondariyada dhigata gobolka waxaa ka mid ah inaan tartamo u qaban doono muxuu ahaa ardayda sekondariyada dhigata sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a abaaro aad u daran ayaa ka jira deegaano badan oo soomaaliya ah waxaana jira odayaal iyo dhallinyaro isu xilqaamay inay gacan u fidiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen guri walba waa la tegayaa guri la dhaafayaa ma jiro waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad guri walba wixii awoodo iridda ha la fadhiisto baabuur baa sidaas u marayso waa lagu ridayaa maantaoo kale wax lama dhigto wixii aad iska hormariso waa wax berri loo aayayo kaalimihii suugaanta ayaanan ka marnayn
allahu naxariisto codkaas maxamed saleebaan tubaacno goordho ayuu inoo soo socdaa xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka siiriya ayaa diiday hindise ay soo jeedisay qaramada midoobay oo is-xukun hoosaad qaybta bari ee burbursan ee aleebo lagu siinayo halkaas oo bilo ay ku xaniban yihiin kooxaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda xukuumadda siiriya kadib markii ay isku hareereeyeen ciidamada xukuumadda siiriya iyo gaashaanbuurtooda ruushku hindisaha qaramada midoobay waxaa ku jira in xukuumadda siiriya ay aqbali karto is-xukunka qaybta bari ee aleebo haddii kooxaha ka dagaalamaya ee dhinaca bari ee magaalada aleebo ee jihaadiyiintahay ay ka tagaan magaalada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka siiriya ayaa qorshaha guud ahaan ku tilmaamay inuu yahay mid gebi ahaanba ay diidan yihiin isagoo ku macneeyey inuu ka soo horjeedo madax banaanida dhuleed ee dalka siiriya hogaamiyeyaasha koob iyo labaatanka wadan ee xubnaha ka ah dalalka la isku yidhaahdo asia bacific ayaa shirkii maalmahan uga socday dalka peru kusoo gabagaboobay baaqa ah in la dhowro heshiiska ganacsi ee u dhexeeya dalalkan kaasoo u muuqday mid xaalkiisu aanu wanaagsanayn kadib doorashadii maraykanka ee uu dhowaan kusoo baxay donald trump shirka golaha iskaashiga dhaqaalaha ee asia bacific ayaa axaddii shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada lima ee xarunta dalka peru iyadoo dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ay ballan qaadeen in ay ka wada shaqayn doonaan sidii ay u bilaabi lahaayeen iskaashi cusub oo ah ganacsiga xorta ah madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa si xoog leh u cambaareeyey ururkan intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada isaga oo si gaar ah farta ugu fiiqay sida uusan u ogolaan doonin heshiisyada uu maraykanka la galay dalalkan ee ku salaysan ganacsiga xorta ah
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan abaaro ba-an ayaa ka jira deegaano badan oo soomaalidu degto kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay noloshii dadka reer guuraaga ahaa haddaba waxaa magaalada boosaaso lagu qabtay kulan ballaadhan oo kaalmo loogu ururinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen kulankan ayay si wada jira uga qayb qaadanayaan dhalinyaro kala duwan iyo weliba waayeel hormudo ah wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso ka soo diray hay-adda khayriga ah ee tadaamun ayaa magaalada boosaaso ka bilowday barnaamij loogu gurmanayo dadku ay abaaruhu ay ku saameeyeen gobolka bari waxaana gurmadkaasi uu noqon doonaa in xaafadaha magaalada boosaaso iyo weliba suuqyada ay tagaan dhallinyaro loo xilsaaray inay xaafad kasta oo ka mid ah xaafadaha magaalada boosaaso ay weydiiyaan waxay ku caawinayaan walaalahooda ay abaaruhu ay haystaan goobta barnaamijkaasi cusub lagu bilaabayay waxaa goobjoog ka ahaa dhallinyaro haween maamulka gobolka bari nabadoono iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaantoodna waxa ay sheegeen in fikirkani uu yahay mid wanaagsan oo loogu gurmanayo dadka iyo abaaruhu ay saameeyeen tani ayaa noqon doonta mid ku cusub dadka iyo abaaruhu ay saameeyeen maadaama xaafad kasta oo ka mid ah magaalada boosaaso ay u weydiin doonaan waxa ay ugu deeqayaan dadka iyo abaaruhu ay saameeyeen ha kala bakhaylinina maantay maalin lala bakhaylo ma aha u gargaara u deeqa walaalihiinna wax yaroo aad bixiso ayaa waxa ay badbaadinaysaa naf waxaad saad aragtaan guddigan tiimkan waa guddigii ololaha gargaarka abaaraha ee puntland ee tadaamun waxay diyaar u yihiin in ay galaaniin magaalada boosaaso suuqa xaafadaha kulliba ay galaan qof walba wixii uu heli karo inuu ugu deeqo maanta ma aha maalin wax lala bakhaylo waxaa la rabaa in bulshada wax loogu deeqo nin walba wixii uu heli karo oo weliba inuu naftiisa uu magaranaysaa saddex waqti ee uu wax cuni jiray inuu meesha intuu hal waqti ka saaro magaranaysaa wixii ku bixi jiray uu geliyo ummadda u geliyo wixii aad hormarsataanna waa helaysaan ilaahay hortiisa ayaa ka helaysaan tabarucaad ama ferraysin hadba sidii loo yaqaano oo aan rabno insha allahu tacaala bulshada gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso inay ka qayb qaataan dabcan faahfaahinta barnaamijkan waxaa inoo dhameeyey suudi madaxa mashruucan waxaan inala jooga oo sharaf inoo ah gudoomiye ku-xigeenka mudane ciro nabadoonno xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka xubnaha ololahan ballaaran ee insha allahu tacaala maanta halkan lagu daafurayo dadka ganacsatada aqoon-yahanka bulshada ururka haweenka dhallinyarada nabadoonnada isimada dowladda xildhibaanada mas-uuliyiinta meel ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa nin kasta oo nin wax dheer inuu wax siiyo oo quudinta uu ka qayb qaato ilaahay hortiina uu kaga sugo yarada ah wax walba in loo qabto oo guri walba la maro annaguna dadaalkeena waan badinaynaa wax walba oo nagu soo gudboonaada waxaan rabnaa inaan dadka masaakiinta u gargaarno guri walbana aan la dhaafin oo guri walba guri walba oo mar walba la maro oo wax walba oo dadka masaakiinta loo qabanayo loo qabto marka tabaruucaadkaas anagu waan ku jirnaa waana soo dhaweynaynaa iyo guddoomiyeyaashayada annagoo ah nabadoonnada aad iyo aad baan barnaamijkan u soo dhawaynaynaa waxaana ballan qaadeennaa inaannu la shaqayno ilaa marka u dambaysa dadweynaha gobolka bari waxaan ku dhiirigelinayaa guri walba waa la tegayaa guri la dhaafayaa ma jiro waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad guri walba wixii awoodo iridda ha la fadhiisto baabuur baa sidaas u marayso waa lagu ridayaa maantaoo kale wax lama dhigto wixii aad iska hormariso waa wax berri loo aayaayo waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah oo naasixi oo haddii dhahan maayo waddanka jooga magaalada boosad jooga nin walba inuu la baxo wixii uu la bixi karo walaalahooda dhibaataysan oo jooga haddii dhahan maayo baadiyaha kuwa baadiyaha ka soo xorooday xooluhu ka dhammaadeen iyo kuwa haddii dhahan maayo weli ku haraba in biyo haddii la siin karo haddii raashin la siin karo haddii la siin karo teendhooyin haddii la siin karo bustayaal qof walbi haddii dhahan maayo uu wixii uu la baxo uu helaya haddii dhahanmo ilaahayna miisaankiisa xasanaadka ugu daraya magaalada boosaaso waxaa ka soconaya gurmad xoog leh oo loo sameynayo dadka iyo abaaruhu ay ku saameeyeen gobolka bari waxaana jira in ardada jaamacadaha iyo iskuullada ay iyaguna xilligan ay isku xilsaareen sidii loo caawin lahaa dadka iyo abaaruhu ay saameeyeen yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington dhalinyaro kala duwan ayaa u tababarta hogaanka ardayda jaamacadaha jaamacadaha qaarkood ayaa hanaanka isdoorashada ee hogaanka jaamacadaha u sameeya si dhalinyarada loogu tababaro hogaaminta iyo isdoorashada haddaba wariyaha v o e da ee laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan ku eegaya ardayda wax ka barata jaamacadda nugaal dhallinyaradan oo iyagu iga warramay inay tahay nidaam ay doorasho ku yimaadeen ayna la qabsanayaan hannaanka shaqada iyo sida ay u shaqayn lahaayeen maxamed siciid cabdi oo ah guddoomiyaha ardayda jaamacadda nugaal ayaa waxaan wax ka weydiiyey qaabka lagu soo doorto iyo siyaabaha uu xilkani u hayo iyo sida ugu shaqeeyo bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed siciid cabdi waxaan qabtay xilkan bil ka hor muddo bil ka hor ah sidii laygu soo doortay haddaan ka warramo marka hore anu waxaan ahaa xubin ka tirsan midooda ardayga jaamacadda nugaal university midooda waxaa la dhahaa nusu oo loo soo gaabiyay nugaal university students union markaan ahaa xubin ka mida midooda waxaan damcay marka jagadii hore iga qofkii hore hogaanka u ahaa uu ka wareegayay inaan anigu qabto jagada madaxtinimada ururka midooda sidaa kabacdi waxaa dhacay tartan waxaa ila tartamayay yar kaloo magaciisi la dhihi jiray khadar waxaa ururku ka koobnaa markaa xubno ah labaatan xubnood xubnihii labaatanka xubnood oo dhan baa la isugu yeedhay markii la isugu yeedhay waxaa la qabtay madal ballaadhan waxaa lasoo garfe waxaa lasoo fadhiisiiyey garsoolayaal waxaa lasoo fadhiisiiyey dad kaloo bulshada ka mid ah markaa kabacdi waxaa la keenay sanduuqii codaynta sida lagu yaqaano codaynta madaxtinimada sidaa kabacdi xubin kasta waraaq baa la siiyey ay ku qoran yihiin labada musharax magacyadoodu kii uu rabo xubin kastaaba buu tig siinaya sidaasaa lagu dhameeyey kabacdina qofkii guuleystaa markaa soo baxaa sida dastuurka ku qoran ururka midooda midowgu sidoo kale wuxuu leeyahay xeerar iyo dastuur u yaala oo lagu kala baxo markay khilaaf yimaado waxaan ku weydiinayaa markaad adigu noqotay guddoomiyaha ardayda jaamacadda nugaal ee lagula tartamay bal ka waran shaqada laguu dhiibay adugu ninaadu yar baa tahay arday gaadhaysa dhowr kun baa guddoomiye lagaaga dhigay
waxay ii jideynaysaa shaqadani horta shaqadani aada bay u adag tahay oo waa shaqo culayskeeda leh muxuu ahaa haddaad maqashidna qofkaas waa experience experience micnaheeda waxaa la dhahaa waxyaabahaad soo qabatay aad ku feelgarowday kana dhaxashay khibrad marka hadhow saaad hogaan expert iyo u noqotid khabiira baad kasii dhexlaysaa hadeer waddadan aad ku jirtid hilankan marka waxaan dhihi lahaa kolley hadeer waxaan dhib ahayn nin xil qaaday eed qaad baa leeyihi waxaan dhib ahayn oo dheefa saa ugalama kulmo waxaan waa volunteer ardayda walaalaha ayaan u hayaa iyo jaamacaddayda wixii horumaraan kusoo usoo kordhin karana dee kalama habsaamo waxaana ila shaqeeya xubno kaleo aada u firfircoon marka hadda adigu markaad tahay guddoomiyaha ardayda jaamacadda nugaal imise qof baa ku hoos yimaada balqaabkaadu maamusho iga sheekee waxay hoos yimaadaa markaan ka hadlo dhanka xubnahayga shan iyo labaatan xubnood baanu nahay waxaa actifa ilaa toddoba xubnood muxuu ahaa waxaan u maamulaa waxaa la kala leeyahay marka lasii kala daadego gruubo gruub kastaa wuxuu leeyahay head headquarter marka ilaa waxaan usii qaybsanaa afar gruub waxaanu kala leenahay golayaal golayaasha haddaan kuusii kala sheegsheego waxaa ka mid a golaha akhriska iyo ikhtiraaca golo la dhaho aan ugu talagalnay muxuu ahaa ardayda sidii ay u horumar lahayn dhanka akhriskooda kii wax soo kordhin kare wax soo ikhtiraaci karaana uu wax ku keeni lahaa waxaan kaloo qabanaa shaqooyin fara badan oo muxuu ahaa bulshada dan u ah haddaan ka hadlo xubnaha kuu sheeg sheego kuwa actifeka oo kale xilkaad haynay sidoo kale markaa xilibaad ka degeysaana
wan yeer labaata baan ka degaya hal sano kabacdi wuu iga dhammaanaya xilku marka kabacdi waxaa la dooran doonaa gudoomiye cusub marka ballanqaado ma samaysa maxaa kamid a ballanqaadada aad samaysay markii lagu doorto aad doonaysa inaad hadda qabato oo sanadka dambe markaad ka degto aad odhan doonto waxaas aan qabto
waxaa ka mid a ballanqaadyadaan qaaday maalintan xilka qabanayay inaan kordhin doono heerka horumarka aqooneed ee ka jira gobolka sool waxaa ka mid a inaan isku xidhi doono jaamacadda nugaal iyo ardayda sekondariyada dhigata gobolka waxaa ka mid a inaan tartamo u qaban doono muxuu ahaa ardayda sekondariyada dhigata sidoo kale inaan tartamo gudaha jaamacadda ka qaban doono jaamacaddana gaarsiin doono heer looga yimaado gobolada kale mustaqbalka soo socda maxaad jecesha inaad noqoto
haddaan mustaqbalka soo socda waxaan noqonaya tilmaamo horta hadeer waxaan ahay muxuu ahaa midooda ardayda jaamacadda guddoomiyahooda hadhowna waxaan rajeynayaa dalkayga iyo wadankayga inaan wax ka bedelo oo aan meel munaasiba wacan u qabto insha allahu tacaala hogaamiye muxuu ahaa sida kuwa hadeer jooga maaha hogaamiye ka wanaagsan ku had
aada ayuu u mahadsan yahay cabdikariin olol oo warbixintaas inoogu soo diyaariyey magaalada laascaanood halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a markan aan u beerno dhinacii kaalimaha heesaha waxaan idiin soo qabanay heestii haweeya iyo codkii allah u naxariistee maxamed suleymaan tubeec
waayo adunbaan habeen waan habeenkii iyo kuugu heesaa adow horeeya haweenku ablaa ku dhaaftay hubdaadku adow horeeya haweenku ablaa ku dhaaftay hubdaadku wanku hawayno adaanku haybsha wanku hawayno adaanku haybshaa adow horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay hubbaadku adow horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay hubbaadku wanku hawayno adaanku haybshaa wanku hawayno adaanku haybshaa maysu hagar baxayna
kaasina wuxuu ahaa fanaanka maxamed suleymaan tubaac allah u naxariista iyo heesta haweeye intaas haddaan kaga nimadno haatanna wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaaraha nuur xasan bukhaari ayaa noo haya
kulanti wacan dhegaystayaal sabtidii iyo axaddii shalay waxaa la ciyaaray kulamo xiise leh oo ka tirsan horyaalada kubadda cagta ee yurub xagga ingiriiska kooxda chelsea ayaa dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka oo toddobaadyadii lasoo dhaafay u dhexeeyey kooxaha manchester city chelsea iyo liverpool chelsea waxay gool iyo eber uga badisay kooxda middlesbrough waxaana goolkaasi oo ahaa kii tobnaad oo uu xilli ciyaareedkan dhaliyo diego costa uu chelsea u saamaxay in ay hal dhibic ka sara marto kooxaha liverpool iyo manchester city waxaana hadda ay ku horkacaysaa horyaalka siddeed iyo labaatan dhibcood waxaa kaalinta labaad ku jirta liverpool sidoo kale waxaa iyana labo booska labaad la degan liverpool kooxda manchester city oo leh min toddoba iyo labaatan dhibcood waxaa ku soo xigta oo booska afraad degan arsenal oo leh afar iyo labaatan dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga dhammaan kooxaha heerka koowaad waa la wada ciyaaray waxaase aad indhaha loogu hayay ciyaartii adkayd ee xalay dhex martay labada kooxood ee isku magaalada ah ee uu xafiiltanka adag ka dhexeeyo ee kale ah ac milan iyo inter milan ciyaartan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xiisaha badnaa ee sannadihii dhawaa ay soo bandhigeen labada kooxood ayaa waxay ku soo gebagabowday barbardhac laba gool iyo laba gool ah milan ayaa mar walba hoggaanka la wareegaysay waxaana goolka kuwaad u dhaliyey ciyaaryahan suuso daqiiqadii labaiyo afartanaad inter oo ku gacan sarraysay ciyaarta mar walba ayaa iska soo magtay goolka waxaana u saxiixay laacibkooda qadka dhexe kandareva mar kale haddana waxaa hoggaanka ciyaarta qabatay milan waxaana goolka labaad dhaliyey mar kale ciyaaryahan suuso oo baalka midig ee weerarka uga ciyaara kooxdani waxay u muuqatay inay milan badinayso ilaa laga soo gaaro daqiiqadii laba-iyo sagaashanaad markaas uu goolka barbardhaca uu u saxiixay inter ciyaaryahanka weerarka uga dheela ee bresig sidaasi ayuuna guuldarro ugu badbaadiyey kooxdiisa ciyaarta oo ay ka harsanayd hal daqiiqo oo keliya ciyaaraha kale ee la ciyaaray haddii aan ka soo qabto kooxaha waaweyn ee horyaalka talyaaniga yuventus waxay sabtidii saddex gool iyo eber uga badisay baskara roomo waxaa ka badisay oo laba gool iyo gool ku garaacday atlanta napoli waxay laba gool iyo gool uga adkaatay udines fiorentina ayaa guul weyn ka gaartay impoli oo ay ku garaacday afar gool iyo eber laasio ayaa saddex gool iyo gool uga awood sheegatay genoa horyaalka talyaaniga waxaa saddex iyo soddon dhibcood ku hogaaminaysa yuventus waxaa kusoo xigta kusoo xiga oo kaalinta labaad ku wada jira milan iyo roma oo leh min lix iyo labaatan dhibcood dhinaca faransiiska waxaa weli hogaaminaysa kooxda niis shalay gool iyo eber ayay uga adkaatay naadiga saint etien kooxdan oo uu u ciyaaro laacibkii hore ee manchester city iyo milan mario balotelli ayaa waxay saddex dhibcood ka sarraysaa kooxaha kusoo xiga ee monaco oo jimcihii saddex gool iyo eber uga adkaatay kooxda lokyon iyo sidoo kale kooxda baris saint germain oo laba gool iyo eber uga awood sheegata nants ugu dambayntiina horyaalka kubadda cagta ee turkiga xalay waxaa dhacay kulamo xiise leh ciyaartii uga adkaydna waxay ahayd tii xalay ku dhex martay magaalada istanbul kooxaha uga awooda badan horyaalka turkiga ee isku magaalada ah ee kale ah fenerbahaja iyo gaalata saray ciyaarta xalay waxaa laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda fenerbaja waxaana labada gool u saxiixay laacibka u dhashay dalka holland ee robin van pers laacibkan saddex iyo soddon jirka ah ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey oo muddo saddex sano ah kadib u dhaliya kooxda fenerbaja ciyaartan oo loo yaqaano oo dalka turkiga loogaga yaqaano derbiga qaaradaha ciyaaraha kale ee xalay iyo shalay dhacayna ee horyaalka suberliigaha turkiga kooxda genjeli berli waxa ay laba gool iyo eber uga adkaatay kooxda kaysari sibor qaasim baasha iyo kaara biyug sibor waxay isla dhaafi waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah beshiktaashna waxa ay laba gool iyo gool ku garaacday sabtidii kooxda adana sibor horyaalka turkiga waxaa hogaaminaysa kooxda beshiktash oo leh toddoba iyo labaatan dhibcood waxaa ku soo xigtay istanbul beshaak shahiir oo leh lix iyo labaatan dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta fenerbahja oo leh koob iyo labaatan dhibcood waxaa iyana la dhibca ah kooxda bursa sibor oo leh koob iyo labaatan dhibcood booska shanaad waxaa fadhida galatasaray oo leh labaatan dhibcood dhegaystayaal xubintii isboortiga ee barnaamijkeennan duhurnimo waa naga inta
intaasdaan kaga nimaadno xubintii ciyaaraha tanna heestii ugu dambaysay barnaamijkeenna waa heesta laba bogleyn ee uu ku looqeeyo fanaanka cumar shooli
heestii lababogleyn iyo fanaanka cumar shoole dhegaystayaal waxa ay gunaanad u ahayd barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo halkan idinkala socodsiinayeen ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur farsamada waxaa noo joogay maxamed cabdi sandheere dhegaystayaal tan iyo inta aan hawada dib damba ugu kulmi doono galabta afarta galabnimo waxaan idinku dhaafaynaa codkii cumar shoole
bal xasuuso ina yahay taariikhda dib u baad ha ka sheegin beeno gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay waddaan goorbarqa dushu tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray waddaan goorbarqa dushu tahay kuma